maamulka degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo kaashanaya shacabka xaafadda baalade ayaa mashruuc nalayn ka bilaabay qeybo ka mid ah magaalada mashruucani ayaa laga bilaabay wadada ex boosaaso ama dawaco guddoomiyaha xaafadda baalade ee degmada boosaaso ee gobolka bari ayaa ka warbixiyey mashruuca nalaynta ah ay ka wadaan xaafadaasi waxaa noo bilowday sanad cusub waxaan bilownay shaqooyinkii iyo qorshayaashii iyo ajindayaashii noo deganaa waxaa maanta shaqadu nooga bilaabatay wadadan weyn ee ex boosaaso loo yaqaano ama wadada dacwo waxaan ka bilowna maanta layrayntii oo runtii asbuuci lasoo dhaafay ama maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada boosaaso laga daafuray in boosaaso u dhaqaaqdo ka shaqaynta nadaafadda dhiraynta layraynta iyo wixii la mid ah waxaan maanta bilowna layraynta feyskeeda koowaad waxaan ku bilowna wadada tan waxaa ka wada qayb qaatay bulshada oo isku tashatay oo kutirbiisha ka qayb qaadatay iyo dowladda hoose iyaduna gacan weyn naga siisay mar walba oo dowladda hoose iyo bulshadu iskaashadaaniin wax weyn ayay qabsan karaanin waxaan kaloo rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo in kasta oo barnaamijkan ka qayb qaadatay oo suldaan xabilaan ugu horeeyo oo runtii hormuud u ah barnaamijkan nagala shaqaynayay waxaan kaloo rabaa inaan aad ugu mahad celiyo shirkadda shacabka ee bebka oo runtii naga caawinaysay oo naga saacidaysay inay noo xirto barnaamijka oo mar walba oo bulshadu ay diyaarsan tahay qayb weyn ka qaadatay inay wixii iyadu ay saaciidaad ka geysan karto ka geysato mar walba oo shirkadaha iyo shacabka iyo dowladda hoose iskaashadaan boosaaso wax weyn ayaa ka qabsoomi kara horedhaci iyo bilowga hore ayaa noo bilowday qorshaha iyagu waa baalade oo layra baalade oo nadiifa baalade oo dhira maanta waxaan joognaa fayska koowaad waxaan insha alla rajayn doonaa asbuucyada soo socda inaan qaybihii labaad iyo saddexaad iyo afraadba aan soo bandhigi doono meel fiican hawshooda noo marayso haddii aan la yidhaahdo waxaan rabaa inaan ka codsado bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool xaafadda baalade inay isu diyaariyaaniin in ay maantay hormuud u noqdaaniin waxqabadka magaalada boosaaso ka socda waxaan kaloo rabaa fursadda inaan aada uga faa'iidaysto asbuucyada soo socda guud ahaanba xaafadda baalade waxaa ka bilaaban doona gurista dhagaxa meelaha shaaracyada iyo waddooyinka yaalla qof walba waxaan rabaa inaan halkan u sheego inuu cid badan baa jirto dhagaxa u baahan oo meelaha shaaracyada iyo waddooyinka kaga hara inay qaataan oo asturtaan oo meelo ay ugu talagaleen geystaan haddii kaleeto shaqaa laga qabanayaa waana la qaadayaa lamana oggolaan doono meel shaarica iyo meel waddo xiran in dhagax oolaado oo maalayacni ugu oolaado mashruucani ayaa daba socda mashaariico kale oo lagu doonayo in lagu dhareeyo degmada boosaaso taasi oo looga gol leeyahay sidii loo soo celi lahaa bilicda degmada